alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa hadiya lah washhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalih waasxaabih wman tabicahum biixsaani ilaa ywm اddiin ama bacdu faslu fii axkaami alciddati wa anwaaci almuctadda wuxuu fasalkaanu ka hadlaa ciddada axkaamteeda iyo dumarka ciddo tirsan nuucyaalkooda ciddada axkaamteeda iyo dumarka ciddo tirsanaa nuucyaalkooda faslun haadaakanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey waxaa ka dambeeya waalmuctadatu gabadha ciddo tirsanidaa kaa'inatun calaa darbayni laba nuuc korkooda ayay ahaatay laba nuucay u qaybsamaan dumarka ciddada tirsanaa mutawafaa canhaa zawjuhaa soo qadara naayfaacilkii mutawafaa ismafcuulkaasna ay faacilkiisii soo qadaro mutawafaa canhaa zawjuhaa mid zawjkeedii laga oofsaday mid zawjkeedii laga oofsaday oo zawjkii ka dhintay wa gayru mutawafaa canhaa zawjuhaa iyo mid zawjkeedii laga oofsaday kayrkeed oo ayada si kale u ciddo tirsaydaa nin kama dhiman labadaasaa loo qaybinaya marka koowaad gabadh zawjkeediia laga oobsaday waa ka ciddo tirsaneen midna zawj lagama oobsaneen isagoo noolay kala tageen isagoo noolay kala tageen marka waxay noqon kartaa waa furay waxay noqon kartaa waa iska fasaqay waxay noqon kartaa waa ka fasaqantay waxay noqon kartaa khulcigii nuucyaal badan oo kala duwanaa soo gelaya iyadoo nool asagiina nool yahay kala tageen wey labadaasaa loo qaybiyaa falmutawafaa canhaa zawjaha midii zawjkeeda laga oobsaday u kala qaad inay uur leedahay inaysan uur lahayn falmutawafaa tii laga oobsaday canhaa xaggeeda zawjuhaa in kaanad hadday tahay xaamilan mid uur leh fa ciddatuhaa ciddadeedu xaasilatun waa mid ku soo xasilayda biwadci lxamli uurka dejintiisa gabadhii zawjkii ka dhintay oo uurka laheed ciddadeedu waxay ku dhammaanaydaa in ilmahaas asaga loo nisbayna ay soo baxaan uurkana waxaa shardiya inuu yahay xamli loo nisbaynaa meydkaas walow ixtimaalan walow ixtimaalan waa loo nisbaynaa walow ixtimaalan macnaha mid haddi aanba laysku haysan inuu asaga loo nisbaynaa iyo midkii xataa aan darsigii shala ku qaadannay oo licaankaan isku soo marno uu iska anfiyey uu iska anfiyey carruurkaas caloosha ku jira haddii zawjkii waaba iska dhintayba tusaale carruurkaas caloosha ku jirana markuu noolaayu iska anfiyey waa iska anfiyey waa loo nisbaynaa ixtimaalaa jira waxaa dhici kara inuu been sheegayo markuu anfinayo marka kaas waa la mid marka walow ixtimaalan ka manfiyin bilicaanin oo kaleeto marka haddiiba qofkaas dhintay loo nisbayna carruurka walow ixtimaal ba ha ahaatee fa ciddatuha ciddadeedu biwadci lxamli xamliga dejintiisa ayuu ku soo xasilaya ilmahaas hadday laba yihiin ilmahan midka dambe ilaa uu soo baxoy ciddadu dhammaamin hadday laba ilmaa yihiin oo mataanaa yihiin ama ka badan yihiin waa in mataanaha kan ugu dambeeya soo waa inuu soo baxo wa in kaanad hadday ahaato almutawafaa canha zawjuhaa gabadhii zawjkeeda laga oobsaday xaa'ilan mid golmaran ah waa midaan uur lahayn oo xorna ah oo xorna ah markaan xor inay tahay wey wa in kaanad hadday ahaato almutawafaa canhaa zawjuha midii zawjkeeda laga oobsaday xuratan xaa'ilan mid xor ah oo golmaran ah oo macnaha aan uur lahayn facidatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin wa cashrun arbacatu ashhurin waa afar bilood iyo wa cashrun ay cashru ayaamin toban maalin bilayaaliihaa maca layaaliihaa oo habeennadiina ay la jiraan waa afar bilood waa hadday xor tahay iyo toban maalin oo habeennadiina la jiraan intaasay ciddadeedu ku dhammaanayda gabadhii zawjkeedii ilaah ka oobsaday oo aan uurka lahayn wa ghayrulmutawafaa canhaa midii zawjkeeda laga oobsaday midda kayrkeed ah oo aan ayada zawj laga oof zawj lagama oobsan ayada wahiya almufaaraqatu fi lxayaati waa midii nolosha ay ku kala tageen wahiya almufaaraqatu fi lxayaati sawaaء kaanat furqata dalaaqin aw fasqin bicaybin aw infisaaqin biridaacin aw licaanin waxay rabtaa noqon waxay noqon kartaa waa furay waxay noqon kartaa waa iska fasaqay ceeb uu ku arkay ama iyadaa iska fasaqday wuxuu noqon karaa labadooda midna ma fasaqin waa iska fasaqmay nikaaxyaa iska buray ayagoo labadooda midkoodna burin uu iska buray oo maxaa ka mid a hooyadiisaaba nuujiday xaaska hooyadiisaa nuujiday oo hooyadu islaamtan weyn hadday nuujida wax ma u tare maya marka hora waxaa lagu nikaaxiyey maalan gabar yar oo oo laba sano ka yar aa lagu nikaaxiyey hooyadiiaa ka nuuji shan goor nuujiday waa iska fasaqma nikaax gabadhiioo hal sano jirta uu guursaday hooyadiisaa shan goor caana naaska uga dayday khalaas nikaaxi waa ka bura ilaa gabadha hadday dhalcaa u dhalato waa la nikaaxi kara waa la nikaaxi kara marka middii uu ninku furay middii licaan ay ku kala tageen middii uu fasaqay middii ayadu fasaqday middii nikaaxu iska fasaqmay oo nuugmo iyo wax la mid ah ama licaan ku fasaqmay kulligood waa soo gelayaan wakayrulmutawafaa canhaa middii sawjka laga oobsaday kayrkeed oo ah hiya almufaaraqatu fi lxayaati midii lagu faaruqay xayaatada in kaanad hadyadana kala qaad in kaanad hadday tahay xaamilan mid uur leh faciddatuha ciddadeedu biwadci alxamli uurka dejintiisa wey hadday uur leedahay ciddadeedu waxay ku dhammaanay uurka marka uurkaas waxa dhacda inuu ku dheeraado inuu ku gaabtano waa dhacda inuu ku gaabtano waa dhacda oo gabadhii laga dhintay gabadhii laga dhintay iyo midaanba uurku waa gaabo kara waana dheeraa karay dii gabadha mayd waa dhintay markii la aasay gabadhiiyo umulaha loo yimi ciddadeedu waa dhammaatay khalaas ciddadeedu waa dhammaatay waxaa dhici karta afar sano uurkaas caloosha ku jiro ilmahaas hadda waa dilaacaya dhacaana ka baxa haddana waa noolaanayaan afar sano inay caloosha ku gaaraan intaas ciddada waa ay ku jirtaa marka uurku marna waa dheeraan karaa marna waa gaabo karaa marna waa ka ciddo dheeraana kuwii bilaha ku tirsanaya marna waa ka ciddo gaabnaa karta in kaanad xaamilan hadday tahay faaciddatuha ciddadeedu biwadci alxamli xaasilatan waa mid ku soo xasilayda biwadci alxamli uurka la dejintiisa dhammaan la dejiyo uurkaas almansuubi lisaaxibi alcidda laakiin waa in loo nisbeeyaa qofka ay ka cidda tirsayday kala tageen walow ixtimaalan hadduu raba ixtimaalba ha ahaadee waa in loo nisbeeyaa walow ixtimaalan wa in kaanad hadday tahay hayrulmutawafaa canhaa xaa'ilan mid golmaran ah oo aan uur lahayn wahiya ayaduna min dawaatil xaydi xaydka kuwa u saaxiibka ay ka mid tahay waa la kala qaada haddaysan uur lahayn waxaa loo kala qaadaa gabar dhiig ku dhaco iyo gabaraan dhiig ku dhicin labadaasa loo kala qaada gabar dhiig ku dhaco oo xaydku ku dhaco iyo miduusan ku dhicin labadaasa loo kala qaada markaysan uur lahayn xaa'iladu labadaasay noqone markaa waa la kala qaaday wahiya ayaduna min dawaatil xayda xaydka kuwa u saaxiibka hadday ka mid tahay faciddatuha ciddadeedu alaaatu quru'in waa saddex qur'i quru'diyaa la ysku khilaafay maxaa loola jeedaa quru' oo qarcigu muxuu yahay ama qur'iga labadaba waa labada mufradba waa leeyahay qur'i iyo qarci eh muxuu yahay shaaficiyadu ayagu waxay yidhahdeen waa duhriga wahiya quru'du aladhaaru waa duhriyaal saddex duhri waa inay heshaa marka fiiriya haddii dalaaq sunniya lagu furay gabadhaas ilaa waanagii soo ogaanay gabadha dhiiggu ku dhaco dalaaqeedu sunnina waa noqon karaa bidcana waa noqon karaa hadduu sunni ku dhacay dalaaqeedu saddex duhri a loo shardiyaa dhiigga saddexaad marka dis uu yidhaahdo ciddadeedu waa dhammaatay waa dhiigga saddexaad ay aragtaba ciddadeedu waa ka dhammaatay sababto ah dalaaqa sunniga maxaan soo ogaanay gabadha oo daahir ah oo markay daahir noqotay kadibna aysan sawjka is-arag waa inuu fura soo maa hadduu furo duhrigaas uu ku dhex furay waa loo tirina kaasaa koow laga leeyay ilaa iskuma aysan araga dhiiggii koobaadaa ku dhaca waa dhammaaday dhiiggaasu duhrigii labaaday labo leedahay labo ay leedahay markay labo tiraahdo duhrigaas markuu dhammaado dhiiggii waxaa ku dhacaya labaad dhiiggii labaadaa ku dhaca markuu ku dhaco oo uu dhammaado duhrigii saddexaad saddex wey ha dhammaada marka inuu dhammaadaa shardiye duurigaa saddexaad markuu dhammaado laba dhigay ay joogtaa soo maahan dhiigga saddexaad bis markuu ilahu dhammaado soo maahan markaas ciddadeedi dhammaato gabadhii si sunniya lagu furay saas darteeda ciddadeedu waxay noqon kartaa soddon iyo laba maalin iyo laba ilbiq waa noqon kartaa soddon iyo laba maalin waa noqon kartaa sababtoo ah duhriga inta ugu yar inta ugu yar ee gabadhu daahir noqota waa meeqa shan iyo toban soo maaha fiiri hadduu gabadhiyo daahira oo aysan is arag siday u daahir noqotay uu furay markuu furay dhiigya yimi daqiiqada kadibaa dhiig yimi meeqaa ugu yareed dhiigu intuu soco karo yowmun waleyla soo maahan yowmun waleyla markuu socday uu joogsaday yowmun waleylatu markuu socday uu joogsaday duhrigii hore waa u dhammaaday kaas dhiiggaasu markuu dhammaaday duhriga labaada u bilowday maalin iyo habeen kadib duhriga labaaday bilowday duhrigana waxaa ugu yar shan iyo toban shan iyo toban markii la joogaa dhiiggu yimi habeen iyo maalinuu socday habeen iyo maalin markuu socdayuu daahir ay ka noqoto duhrigii saddexaada u bilowday shan iyo tobanuu socday shan iyo toban markuu socday ayuu go-a dhiiggu yimi gabadha ciddadeed waa dhammaaday marka fiiri maalinuu furay maalinuu furay isla maalinkaa dhiig yimi maalin waxaa socday dhiiggaas shan iyo tobanna duurigii ka dambeeye ahaa waa lix iyo toban dhiiggii labaadaa yimid oo hal maalinuu socday iyo habeen ku dar toddobiyo toban soo maahan shan iyo tobanna duurigii ka dambeeyaa socday waa meeqa ilbiriqsigii ka dambeeyo dhiiggii kale ku dhacay ku dar ilbiriqsigii uu ku furay iyo kii dhiiggii dambe uu soo daatay khalaas soddon iyo laba maalin iyo laba ilbiriqsi waa inta ugu yaroo gabadha ciddadeedu ku dhammaato waxaa wey marka iska caamo oo saddex bilood ma aanan gaarin gabadhu saddex bilood waa gaartay ciddadeedu waa dhammaatay saddex bilood shaqaba kuma le gabardhii ku dhaca ciddadeedu saddex bilood wax shaqaa kuma le waxaa dhici karta saddex sano inay noqoto iyo inay ka badnaato oo gabdhaha gabaru hal sano ka maqnaana dhiigu hal sano hadduu ka maqnaanaan waa la sugaa marka uun dadkii jahli iyo hadday isku darsadaan dhiiranaan waa musiibo gabadhi saddex bilood waa dhamaatay waa guursatay hal dhiigaana ku dhacay ama kumaba dhicinba waa eberwa guur maaha waa zino marka saddexa la rabaa wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata qur'in waa aayad quraan xagga iyo xagga loogama leexan karo saddexdaas dhiiga ilaahay u dira saddexdaas duhri ama duhri dhe ama dhiig dhe waa isku khilaafeen culummadu saddexdaasuna soddon iyo laba maalin iyo laba ilbirqs waa ku imaan karta dhowr sanana waa noqon karta ilaa gabdhaha isku wakti dhigu kuma dhaco isku marna kama go marka masaladaas in lagu baraarugay u baahan tahay lagana wacyigeliyo dumarka wa in kaanad hadday tahay kayrulmutawafaa canhaa xaa'ilan mid golmaran ah wahiya iyaduna min dawaatil xaydig dumarka xaydka u saaxiibka ay ka mid tahay faciddatuha alaaثatu quruu wahiya quruudiina aladhar waa duhriyaalka wa in kaanad hadday tahay sakiiratan aw aayisatan gabar aan laga dhiman ee si kale ay u kala tageen uurna aan lahayn uurna aan lahayn aanna ahayn mid dhiig ku dhaco mid dhiig ku dhaco maahan marka la yidhaha labaa soo gelaaya midaan waktigii dhiiggaba ma gaarina waa saqiira waktigii dhiigga waa dhaafto waa ayisa labadaasaa soo gelaaya walaa iyo isna min almaxiidi wey dumarka ka quusteen dhiigga waa iyo kuwa aan xaydkuba ku dhicin labadaas wey wain kaanad hadday tahay kayrulmutawafaa canhaa gabadhii ayada aan laga dhiman oo xaa'ilada aheed saqiiratan hadday tahay aw aayisatan ama mid quusatay ay tahay oo dhiig ka quusatay fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaatu ashhun waa saddex bilood labadaas qayboodaa dumarka saddex bilood tirsada labadaas qaybood ayaa saddex bilood iskale sida suuratu dalaaq ilaahay ku sheegay wاlmuطalaqatu gabadhii la furay qabla dukhuuli galmoosho ka hor bihaa iyada loo galmoodo laa ciddata wax ciddaa calayhaa korkeeda ma ahan gabadha ninaa lagu nikaaxiyey ninkii ayagoon istaaban uu furay ciddo dusheedaba ma wax ciddaa laguma leh afkiisa dalqadu markay ka soo baxdo waa ka ba-intay nin kala hore looga nikaaxi kara ayada ciddaba laguma laha xala isma arag maxaa laga hubsaa ricimkeeda maba is arag ninkaana laakiin sidaas waxaa ka duwan hadduu ka dhinto gabadha ninka waa lagu nikaaxiyey waxaaba dhacdaba ninka iyo gabadhu isku wadanba ma joogaan markii lagu nikaaxiyey iyagoon is arag ayuu dhintay khalaas markaas cidday tirsay waa ka duwanta xaal furiin ma waa ka cidda tirse dhaxalkiisana xabay ku leedahay meherkiina waa u wada dhammaystirma marka mid la furay wey midda halkan looga hadla wاlmuطalaqatu gabadhii la furay qabla dukuuli galmoosha ka hor bihaa iyada loo galmoodo laa ciddata wa ciddaa calayhaa korkeeda ma ahaanin wa ciddat اlamati addoonta ciddadeeda bilxamli uurna ku cidda tirsanee ka ciddati اlxurati gabadha xoradaa ciddadeedao kale wey haddii laga dhintay iyo haddii la furay waa isku mid gabadha addoonta ee uurka leh ciddadeedu waa in uurkaas uu soo baxo oo ninkay ka ciddo tirsaneeda loo nisbayna wa bilaqraa'i wa ciddatu اlamati addoonta ciddadeeda bilaqraa'i oo ay ku ciddo tirsanayda qur'iyaal an tactada waa inay ciddo tirsato biqur'ayni laba qur'i laba qur'i waa inay ciddo tirsato wa bishuhuuri wa ciddatu اlamati marka fiiri gabadha xorta ee ku ciddo tirsanayda qur'iga meeqaan soo aragnay saddex addoonta labaa laga rabaa sababto ah qur'igu ma qaybsamo xorada niskeedaa laga rabay laakiin waxaan kala bari karin qur'igiyaan la kala bari karin marka laba qur'iyaa laga rabaa hadday bila ku ciddo tirsaydana wa ciddatulamati addoonta ciddadeeda bishuhuuri bilana ku ciddo tirsanee canilwafaatina ka ciddo tirsanee dhimasho an tactada waa inay tirsato bishahrayni laba bilood wa khamsi layaalin iyo shan habeen wacanidalaaq wa ciddatulamati addoonta ciddadeeda canidalaaqi dalaaqna ay ka ciddo tirsanaydo an tactadda waa inay ciddo tirsato waxaa tidhaha waa ciddatulamati addoonta ciddadeeda bishuhuurina ay ku ciddo tirsanaydo bilo canidalaaqi dalaaqna ay ka ciddo tirsanaydo an tactadda waa inay tirsato bishahrin wa nisfin bil iyo bil barkeed fa in ictadad hadday ciddo tirsato bishahrayni laba bilood oo laba bilood ay dhammaystirtana kaana dhammaystirkaasa awlaa habboonaasho badan oo fiicnaan badan oo isagaa axwad ah isagaa axwad ah faslun wayajibu waxaa u waajibaya lilmuctadati gabadha ciddo tirsanayda muctadada alrajciyati ee rajciyada ah assugnaa deegaan iyo wanafaqatu biil gabadhaa hadday ciddo tirsanaydo oo ciddo ku jirto lana furay oo aan laga dhiman waa iskhilaafsan yihiin nusqooyinku marka waa inaad iskala socotaan nusqooyinka waa iskhilaafsan yihiin waxaa dhici karta baab iyo baab in la kala hormariyo wax miyaan ka booday marka iska fiiriya faslun wayajibu waxaa u waajibaya lilmuctadati gabadhii ciddo tirsanayday muctadada alrajciyati ee rajciyada ah oo sawjku soo cesho karo hadduu baahdo hal dalquu ku furay ama labuu ku furay marka waa soo cesho karaa waxaa u waajibaya asugna deegaan weliba deegaankaasu mid kale maahan waa gurigii ay degereed markii lagu furay ee inta ka raro guri kale ma deji karo ayaduna ma ka guuri karto labadoodu hadday isku waafaqaan waa baatil isku waafaqeen waa aayad qur'aan ma bannaan laa tukhrijuuhunna walaa yakhrujna idinkuna ragow ha ka bixinina gabdhahaas guriga ayaguna yay ka bixi ilaa an yatiina bifaaxisha inay faaxisho un la yimaadaan maahan marka gurigaas ayaduna kama tegi karto asaguna kama saari karo gurigii lagu furay weye midkay ku ciddo tirsanayda wayajibu waxaa u waajibaya lilmuctadati alrajciya hadde xaalado gaara waa jiraan oo maalan haddii meeshii ay noqoto meel oo cadow qabsaday ama cadow looga cabsado ama gurigii inuu soo dumaayo laga cabsado ama dad a ku soo socdo gurigii xaalado gaara wey markaas laakiin haddaan gurigii musiibo looga carara ay jirin lagama tegi karo ee kadaalika waxaa hadduu awal kiraysnaa qofkii laga kiray jirayna uu diido kiradiina waa dhammaatay muddadeed kaa kiraysama iiga guri ninkuna awalba ma lahayn waana laga kiray diiday waa ka guuri markaas guri kaluu deji karaa guri kale ayuu deji karaa asugnaa deegaana u waajibaya wanafaqatu biil ayaa u waajibaya wayajibu waxaa u waajibaya lilbaa'ini gabadhii baa'intay oo zawjka ka baa'intay oo maalan dalqadihiyaa dhammaaday oo kaleeto tusaale asugnaa deegaan duuna nafaqati biil ka sokay ilaa an takuuna inay tahay maahane xaamilan gabar uur leh gabadhii inay uur leedahay maahane waxaa u waajibaya deegaan nafaqa kuma le gabadhii haddii saddexdii dalqo ay dhammaadeen zawjka furay biil kuma laha laakiin deegaanay ku leedahay saas weeye madhabku laakiin xadiiska saxiixulmuslimka xaashiyadana dabcaddaan ahayna waa inkugu qoraa nabiga sala allahu calayh wasalam faadima binti qays wuxuu ku yidhi laa nafaqata laki walaa sugna biilna kuma lihid sawjkaaga nafaqana kuma lihid saddex dalqo tii ugu dambayduuna ku furay ninkaas saddexda dalqo tii ugu dambayday ayuu ku furay markaasuu ku yidhi laa nafaqata laki walaa sugna laki weeyo faadima binti qaysa nabigu la hadlaa sala allahu calayh wasalam biilna kuma lihid nafaqana kuma lihid saasaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam ilaa an takuuna xaamila inay uur leedahay maahane oo haddee hadday uur leedahay fatajibu nafaqatu laha bisababi alxaml hadday uur leedahay nafaqa u waajibayda nafaqa u waajibayda inuu biilo nafaqo iyo guri kulligood waa u waajibi waa u waajibayda wayajibu waxaa ku waajibayaa cala almutawafaa canha zawjuhaa gabadhii zawjkeeda laga oobsaday alixdaadu isbasaasin asaydiyaa ku waajibayda ixdaad inay isbasaasido oo asay ay qaadaa waajib ku ah asaydu ma mara cadoo madaxa looga xidhaa maya asaydu mara cadoo madaxa looga xidha maahan saddex shay weeye asaydu guur si cad waa inaysan nin ugala hadlin horaan taasuu arag guur si cad waa inaysan nin ugala hadlin waa ka xaaraam arrintaas labo wax carfaayana waa inaysan korkeeda taabsiin ilaa markay dhiigga ka qubaysaydo oo suuf catar leh makaanka dhiigga iska mari karta maalin si karkiis uga go'o saddex wax qurux la yidhaah waa inaysan isticmaalin waxa weeyaan ma marsan karto cilaan indhakuul ma marsan karto dahab ma xidhan karto dhar qurux badan ma xidhan karto saddexdaasaa la yidhaahdaa ixdaad ama asay qaadid waa saddexdaas asayda laguu sheega waa saddexdaas warcad guur ninka lama hadli karto wax carfaaya ma marsan karto ilaa marka laga reebo dhiiggu markuu ka go'o oo ay suuf makaanka dhiigga mari karto suuf catar marsan yahi iyo qurux xaraga ah ama dahab ama cilaan ama indhakuul ama dhar qurux badan saddexdaas wey wax laguu sheego asayda mara cadoo madaxa looga xidha maa mid madowna ma dharka caadiga aho awalba aan quruxda loo qaadan jirin iska qaadin madaxu inuu qarxo inta la yidhaha saliid ma marsan kartina waa dulmi kale oo aan ilaahay ku waajibin yaa ku yidhi saliid ma marsan karto wax carfaayaa ka xaaraama saliidaan carfayn hele saliid macsare hele waa iskaga shube madaxay ku shube korkay ku shubee mar alla markay u baato hadday rabto habeen walbay ku shube waxay ku shubi kartaa saliid qumbaha oo naarajiilka maba carfay kaas waa uraa soomaa carafaana loo diiday carafaa loo diiday saliid kasta oo aan carfayna isku shubi karta laakiin musiibo waxa weeyaan gabdhihii inta la yidhi waxa weeye saliiddii ka carara madaxi qarx dhibaatada hayda war ma hayaan iyaguna imaan maayo meesha cilmiga lagu akrinaayo wayajibu waxaa waajib ku ah cala almutawafaa canha zawjaha gabadhii zawjkeeda laga oobsaday alixdaadu isbasaasin ayaa waajib ku ah waa asay qaadidii wa huwa asayduna waa saddexdaas markay dhammaato markay dhammaato asay rid kale ma jiro markay dhammaato saddexdii xaaraanta ka aheeda xalaal u noqoyda saddexdii guurkiiyay nin kala hadli kartaa wax carfaayay marsan kartaa quruxdiiyay isticmaali kartaa laakiin asay rid xaflad loo dhigo ri la qalo allabari meeshaas kuma jiro waa dheeraad lala yimi diinkana wax laguma daro diinka waxba laguma daro soomaalidana yahuudna wax uma gelinaan lama yaqaan meeshay beleda ka keeneen xeeladaysi kama tagaan marka la yidhaha shaygaas waa xaaraam waxaad arka ayagoo ka daba wareegay markii la yidhi mactamka qof markuu dhinto xoolo laga dabaqalo waa xaaraam hadda waxay bilaabeen inay yidhahdaan qur-aan saar qoyskii laga dhintaan qur-aan ku akhrayna annagu tacsi iyo midna shaqo kuma lihid mana dhignaba laakiin carruurtii laga dhintay iyo islaamtii iyo dadka waa dad argagaxay aa qur-aan lagu akraa saasaa loo xoolo qaba magacii la bedelaa fiiri asay dhig waxa la yidhaha ma jiro markaas yidhahdeen maya maadaama saydii dhammaatay qur-aanoo lagu soo akraa maanta neef alla kala halkaas xaa ku aadiya qur-aan qofka hadduu xanuunsan yahi quraan waa lagu akriya waana la qala karaa xoolo laakiin meeshan waxa loogu aadanayo maxay ta waxbaa la ilaalinaa magaca la bedelaa marka ilaahna naga ogaal badan ogow qulubtu dalacana caliimun bidaati suduur allahaasa kula xisaabtama marka iska daayo xeeladaha wayajibu waxaa ku waajiba calalmutawafaa canha zawjuha gabadhii zawjkeeda laga aabsaday alixdaadu isbasaasin waa asayqaadid wa huwa alimtinaacu waa kana wa huwa ixdaadku alimtinaacu waa in laga reebtoonaado min aziinati quruxda wax kasta oo qurux la dhigi karo wey iyo waa diibi carafta marka guurkana horaa looga soo hadlo saddexdaasay iska ilaalinay wa calalmutawafaa canha zawjuhaa gabadhii zawjkeeda laga oobsaday waajib waxaa ku wayajibu waxaa ku waajibaya calalmutawafaa canha zawjuhaa gabadhii zawjkeeda laga oobsaday iyo walmabtuutati midii laga gooyey caninikaaxi almaqduucati caninikaaxi oo gabadhii baa-inada heed zawjkii ay kala tageen waa ka baa-intay baynuuna kubraa aw suqraa baynuuna oo kubra ah ama suqra ah waxaa waajib ku ah mulaasamatu lbeyti guriga inay laasimto ilaa lixaajatin dan maahane gabadhii zawjkeeda laga oobsaday kow iyo midii baa-intay oo ama saddex dalquu ku furay ama khulucay ahayd oo waa iska gaday waa un ka baa-intay waxaa waajib ku ah mulaasamatu lbeyt guriga inay laasimto gurigaas waa gurigii ay deganeed markay ninka kala tegayeen gurigaas weeye gurigaas weeye inay laasimtaa waajib ku ah ilaa lixaajatin baahin maane xaajadu waa maxee maalintii hadday u baahato cunto inay soo gadato waad soo gadan kartaa cuntay doonane amase gabadh waa gabarh shaqaysato maalan waxay waa gabdhaha sameeya maryaha oo kaleeto ama harqaanada tolo marka duntiyaa ka dhammaatay ay samayn jirto maryaha ka samayn jirtay ama waxyaala kaleeto ay samaydaa qalabkii ay wax ku samayn jirto guriga wax kula samayn jirtaa ka dhammaaday qalabkii waa soo gadan karta ka tagtay suuqa ka soo gadane habeenkii inta baxdo ciddan deriska gabadha joogta waa la soo sheekaysan karta xabaar la soo sheekaysan karta alaab waa ka soo qaadan kartaa laakiin waa inay soo hoyato marka gurigay jooge ilaa inay nafteeda u cabsato maahane ama carruurteeda hadday cabsato gurigii ama guri soo dumaya noqdo ama gurigii dab ah ku soo socda ama gurigii daad iyo biyaa ku soo socda ama gurigii cadow ah meeshii looga cabsanaa xaaladahaas waa ka tegi kartaa halkaas xaashiyada baajuuriga wuxuu yidhi waxaad moodaa inuu maatinku ka saarayo dadka guriga inay joogaan ku waajibay inuu ka saarayo gabadha oo rajciyada ah saasaad moodaa wuxuu yidhi wa muqtadaa kalaamilmusanifi ikhraaju rajciya saasaad moodaa oo gabadha rajciyadaahoo la furay inuusan waajib ku ahayn gurigii lagu furay inay joogto oo zawjku meeshuu rabo u rari karo maadaama ay zawjo oo kale tahay xukunkaas waa xukunka xaawiga ku yaalla waana muhadabka sida ku sugan iyo qayrkooda min kutubilciraaqiyiin ah waa sida nawowi uu jesmiyey nukadkiisa maxaa yeelay zawjay lamid tahay zawjana zawjku meeshuu rabuu degsadaa wa haadaa daciifun laakiin waa daciif aayadda qur-aanba waxay ka hadlaydo oo ugu caddaan badan waa zawjada rajciyadaahu la furay mudallaqada rajciyadaaba aayadda taasaaba ku cadda lacala laaha yuxdiu bacda daalika amran gurigayay ka bixin waxaa dhici karta markaas kadib ilaahay arrin inuu soo degsiiyo arrintuna waa maxe inay dib isku raboodaan rajciyadaa marka ugu horreyba baa-ina maaba israboon karaan ninkan xaaraanayba kala yihiin soo maaha lacala llaaha yuxdiu bacda daalika amra aayadtuba kow rajciyadayba ka hadleeba marka waa daciif in la yidhaha rajciyadu kuma jirto annahaa ka kayriha fii wujuubi mulaasamati اlbeyt wa huwa maa nasa calayhi fi اlum waana hadalka imaamu shaafici ku caddeeyey umka sida aayadda ku cad weeye ibnu rifca iyo kayrkoodna sidaas asraacina wuxuu yidhi madhabka mashhuurka waa midkaas zerkeshina wuxuu yidhi xaqa sawaabkii waa saas marka masaladaas saasuu u baraarujiyey waa inaad marka ogaataa hosaas ugu baraarug faslun fii axkaami اlistibraa baraaca dalbidii axkaamteedii fasalkiisi weeye faslun haadaa min kaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey waxa ka dambeeya muxuu fasal u yahay wuxuu fasal u yahay fii axkaami اlistibraa beri ahaansho dalbidda axkaamteeda istibraa waa dalabu lbaraa'a waxaa la dalbaa gabadhan riximkeedu inuu uur beri ka yahay oo aan ilmo ku jirin aad la dalbaa istibraag waa saas waxaa la dalbaa gabadha riximkeeda inaan ilmo ku jirin in la ogaado marka beri ahaanshaa la dalbaa waman qofkii istaxdaa soo dirisiiya milka amatin addoon milkigeed addoon milkigeedu soo dirisiiya waaba soo gata beec aan khiyaar lahayn ama waa dhaxlay aabbihiisuba ka dhaxlay ama waa loo dardaarmay ama qofaa ku soo sadaqaysoo soo siiyey amase qaniimadiiu qayb uga helay markii la qaybinaayey addoommada midday rabtaan noqoto qofkii milki addoon soo milkiya wey oo milki cusub soo milkiya waman qofkii istaxdaa soo dirisiiya milka amatin addoon milkigeed xaruma calayhi waxaa ka xaaraan ah alistimtaacu inuu ku raaxaysto bihaa addoontaas xataa yastabri'ahaa ilaa daraa'adeeda uu dalbo marka gabadhi laakiin uu dhaxlay hadduu aabbihiis ka dhaxlay oo uusan qof kale ka dhaxlin labaa loo kala qaadaa in aabbuhu u galmooday iyo inuusan u galmoon haddii aabbuhu u galmooday wiilka ka dhaxlay waa ka xaaraan ama bara'aha dalbo ama yudalbi ee marka uu istibraaga samay kadib xalaal u noqome walaa tankixu maa nakaxa aabba'ukum ma u bannaana waa ka xaaraan laakiin haddii aabbihiis uu ka dhaxlo aabbuhuna uusan u galmoon xukunku kuwaanay la midta waa kana marka aabbihiisuu ka dhaxlay ma taaba karo laakiin waa gada karaa qofuu sii karaa waa xoray karaa sida kale ugu tasarufa waa milki uu leeyi waa xoolo uu leeyi sida kale ugu tasarufi kara laakiin isaga xalaal uma ah oo milkulyamiin kuma xalaasha karo waa ka xaaraan mana guursan karo waa ka xaaraan waman qofkii istaxdaa soo dirisiiya milka amatin addoon milkigeed xaruma calayhi waxaa ka xaaraana alistimtaacu inuu ku raaxaysto bihaa addoontaas xataa yastabri'aha ilaa uu baraa'adeeda dalbo in kaanad hadday ka mid tahay min dawaati lxaydi xaydka dumarka u saaxiibkaa hadday ka mid tahay oo xaydku ku dhaco bixaydatin hal xayd ayay noqonaydaa istibraagi falistibraa'u xaasilun bixaydatin wey hadday min dawaatilxayd ka mid tahay falistibraa'u xaasilun bixaydatin ama facidatuhaa bixaydatin istibraaheedu wuxuu ku soo xasilaa hal dhiig inuu ku dhaco qaniimada marka la qaybiyo gabdha addooma haday ku jira la qaybiyo hal dhiigaa la sugaa waa in kaanad hadday ka mid tahay min dawaati shuhuuri bilaha kuwa u saaxiibkaa dumarkii bilaha ku ciddo tiirsan jiray oo ah saqiire iyo aayisa labadaas haday ka mid tahay facidatuhaa ciddadeedu bishahrin hal bil wey faqad oo kali ah hal biluu istibraaha ku samaynaa hal bil ayuu ka joogsanaa sugaa waa in kaanad hadday ka mid tahay min dawaati alxamli uurka kuwa u saaxiibkaa facidatuhaa ciddadeedu bilwadci wadcigay ku soo xasila waa ilmuhu soo baxaan kadibna ay daahir noqoto hadd wa idaa maata hadduu dhinto sayidu umilwaladi umulwalad sayidkeeda umulwalad waxaa la haha addoonta sayidkeeda ilmaha uu ka dhalay sayidkii laftirkiisa ilmo u dhasha markuu dhinto iyadu waa xoroobe markay xorowdo istibraac ay samayne istibraac ay samayne wa idaa maata hadduu dhinto sayidu umilwaladi umulwaladka sayidkiisa istabra'ad beri ahaansho ayay u dalbeen nafsaa nafsadeeda kalamati addoontii xaalay la mid tahay addoontii xaalay la mid tahay marka hadday dhiig ku dhacaya hal dhiig hadday bilaheedna waa bil haddii ay uur laheedna waa uurka inuu soo baxo wey faslun fii axkaami radaaci nuugmada axkaamteediiyuu fasal u yahay waydaa arbacad hadday nuujido almaratu haweentu bilabaniha caanaheeda waladan caruur saara wuxuu noqonaa alradiicu midkii nuugay waladaha carruurkeedii bishardayni laba shardiyuu ku noqona gabar ayaa nuujiday caanaheedii carruur aysan dhalin ayadu wiil iyo gabar wuxuu rabaa noqdo waydaa ardacat markay nuujido almaratu haweenaydu bilabaniha caanaheeda waladan saara radiicu carruurkii nuugay waladaha carruurkeediiu noqonaa hooyay u noqone bishardayni laba shardi ugu noqone axadumaa labada shardi midkood an yakuuna waa inuu u sugnaaday lahu waladka duuna alxawlayni laba xawl wax ka sokeeya waa inuusan laba sano gaadhin laba sano kadib caanaha ta'fiir iyo saamayn ma leh laba sano kadib caanuhu saamayn ma leh sida raajixa marka laba sano waa inuu ka yar yahay markay nuujinayso wafaani shardiga labeeya an turdica waa inay nuujido hu caruurka khamsa radacaatin shan nugmo shantaasoo mutafariqaatin kala tagsan waa caruurka naaskaan u daynay fiiri naaskan markuu ka rigo hadduu naaska kale afka la aado waa hal nugmo laba ma kala aha ma kala aha hal nugmo wey laakiin hal naas hadduu cabaar inta jaqo jaqo jaqo oo u kaadiyo cabaar isagoo iska daayo naco cabaar markuu joogo uu ku laabto waa nugmo labaad laakiin midaan isku xigxigta la kala tirima ama labada naas ha jaqo ama mid ka mid ka mida ma la kala tirinayo shan goor waa inay nuujido shan goor oo mid walba inta naaska loo daayo iskiis uu iskaga daynayo wayasiiru wuxuu noqonaa zawjuhaa haweentaa zawjkeedu adan aabbe aabboo lahu u sugnaaday liradiici haweentan oo nuujinayda ee caanuhu iska imaan maayaane gabadha waa inay zawj leedahay zawjkaas marka aabboo kale uu noqona walaalihiisna adeeryaalay u noqonaya carruurtuu dhalayna walaalay u noqonaya zawjkaas aabbihiisna awoowu u noqonaya aabbihiisoo kale u noqonaya gabadhaanu hooye kalay noqe gabdhihii la dhashay habaryarihiis wey wixii naaska la nugay waa walaalihiis gabadhaan naaska nujida hooyadeed waa ayeydiis labadaasba nugmadu waa saamaynay zawjkii qabay gabadhaan iyo gabadhaan iyo dadkay ka dhalatay waa saamaynay nugmadu wayaxrumu waxaa xaaraan kaah cala almurdaci kii la nuujiyey waa is mafcuul wayaxrumu waxaa xaaraan kaah cala almurdaci kii la nuujiyey ataswiiju guursasho ilayhaa gabadha nuujiday uu guursado iyo wa ilaa kulli man gabar kasta oo naasabahaa ayadaas u nisbo sheegta qof kasta oo ayada u nisbo sheegata ayada ma guursan karo gabdhahay dhashay ma guursan karo hooyadeed ma guursan karo gabdhaha la dhashay ma guursan karo eedooyinkeed ma guursan karo kulli waa ka xaaran wayaxrumu waxaa xaaran kaa cala almurdaci kii la nuujiyey ataswiiju guursasho ilayhaa gabadhaas uu guursado oo nuujiday wa ilaa kulli man gabar dhammaanteed naasabaha ayada u nisbo sheegata gabdhaha ay dhashay ma guursan karo walaalay kula yihiin xagga nuugmada kuwii dhalay ma guursan karo eyeeyooyina u yihiin kuwii la dhashay ma guursan karo habaryaray u yihiin asaga gabadhaan nuujiday eedooyinkeed ma guursan karo xale asba waxa weyn eeday u yihiin wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah calayhaa cala almurdicati hooyadii wax nuujiday ataswiiju inay guursato ila almurdaci carruurkii la nuujiyey iyo wa waladii wix asaga ka farcama hooyada wax nuujiday carruurka ay nuujiday hoos wixii uga farcamaa xaaraan ka noqoaya isaga laakiin asalkiisa iyo xawaashidiisu xaaraan kama aha carruurkan ay nuujiday aabbiis waa guursan karta carruurkan ay nuujiday wiilka la dhashay waa guursan karta waxba iskuma geli wiil kaloo naaskan aan la nuugin oo asaga la dhashaysan iyadu dhalin ila wiilkan iyadu ma dhalin walaalaha la dhashay ku aabbaha waa isguursan kartaa iyadu waxba iskuma geli nuugmadaanu wiilka la nuujiyey asalkiisi uu ka soo farcamay iyo xawaashida waa dadka isaga la siman labadaas ma saamaynaydo yay saamaynayaan asaga iyo wixii asaga kasii farcama labadaasay saamaynaya marka gabadha labadaasaa ka xaaraan wayaxrumu waxaa xaaraan kaa calayhaa cala almurdicati gabadhii wax nuujiday ataswiiju inay guursato ila almurdaci kii la nuujiyey iyo wa waladii carruurka asaga uu dhalo duuna man dad ka sokay kaana ahaaday fii darajati isaga darajadiisa dadka asaga darajada kala siman waa waa walaalihiis ow ama si aclaa ka sarreeya dabaqatan xagga dabaqada minhu isaga waa aabbihiisoo kale iyo adeeryaashiis labadaas waa guursan kartaa labadaas waa u bannayn dadka ku dabaqada iyo dadka asaga ka sarreeya wallahu subxaana wa tacala aclam w sala allah wslam wbaarak cala nabiyina